barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha februari waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan maanta idinku haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo qoraalka oo weliba waxaa dadka wax qora ku jira gabar shan iyo toban jir ah oo carabi wax ku qortay oo aan weligeed dhul carbeed arag
waa gabadh daayara waa shan iyo toban jir hadda Ee, waxay buugga bilowday iyadoo saddex iyo toban jir ah alxamdulilah maanta laba laba sana u kordhay oo shan iyo toban jir bay noqotay Ee, maxaan ku dhahaa u boormay ku dhalatay ku barbaartay wax ku baratay Ee, waana weli secondary bay bilow u tahay qodobada kale aan dhegaystayaasha caashe u haynana waxaa ka mid a weligaa inta qaadka kugu badhgo'ay ama aad soo qaban weyday lacagtii aad ku iibsan lahayd ma iska dhaqaaqday oo hablaha telefoonnada ma ka boobtay Um, oo weliba ma u heestay arrintaasi
fiidka weer ma daayo lararan mobil fiican ma waayo ina fooda casaysay faraheedan ka booba furayaasha murqaanka lararan maba waayo fuluusta
sawaacilow malaha heestaas la bedelay lafteeda ayaa laga yaabaa in dhegaystayaal badan oo barnaamijkan haatan si toosa u dhegaysanayna maskaxdooda markiiba kusoo dhacday ka guud hase ahaatee heestii lafteeda ayaanu haynaa
waan gartay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba way inoo soo socdaan waxaadna kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in kooxaha gurmadka ay saddex qof oo dhaawac ah ka soo saareen burburka dhismaha cisbitaal ku yaala waqooyiga siriya kaasoo ku burburay duqaymo xagga cirka ah kooxda gargaarka ee caalamiga ah ee magaceeda afka faransiiska ah loo soo gaabiyay m s f ayaa boggeeda twitterka ku sheegtay in markaasi goobtaasi ay ku taalla deegaanka idlib ay weli socdaan gurmadka lagu baadigoobayo dadka ka badbaaday khubaro ayaa sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay tamarta nukliyeerka ee dalka jabaan in ay ka sii darayaan kadib markii shan sano ka hor ay waxyeelo la soo gaadhay warshadihii hubka nukliyeerka markii uu dhacay dhulgariirkii xoogganaa ilaa sagaashan milyan kuyubik mitir oo qashinka nukliyeerka ah ama ciid uu saameeyey ayaa haatan ku kaydsan baco madmadow oo daadsan goobo aan dednayn taas oo kumanaan qoys ka hor istaagtay in ay ku soo laabtaan guryahooda xaaladda ayaa ah mid weli ka sii daraysa oo aan lahayn ka soo kabasho duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa en caashay dhinaca horta baryahan waxa aada u soo batay dhallinyarada wax qorta haye oo waxaad arkaysaa buwaag maalin walba lasoo bandhigayo la qorayo ya malaha wax badana wax ka qoraan bay arkeen markaasay ka joogi waayeen wax badan bay wax ka qoray inta badan waxay u badan yihiin waayo aragnimadooda waxyaabaha ay xiiseeyaan nolosha rajada waxaana l- aad ula yaabaa dhalinyaradu inta badan waxay ka qortaan rajada waa gartay macnaha waxyaabaha ay tiigsanayaan waxyaabaha hiigsanayeen iyo qofku suu ra- guulu gaari karo suu waxyaabahaas arrimaha xiisaa le waxaa ka mid ah inaan dhalinyaro ah Ah.
waxaan filayaa laba sano ka hor ilaa saddex sano ka hor inaan waraystay ismaaciil oo dhallinyarnimada looma dhame daada daadun baa lagu gartaa iyadu iyadu waa oo mar hadday xiliyadaa waxay ahayd saddex iyo toban jir malaa laba iyo toban jir bay ahayd marka waa dhowr iyo toban jir dhowr iyo toban jir bay ahayd waa gartay inantaasi weligeed boorama kamay bixin haye marka haddana saan filayo waagaa hadday tahay inantaa waraystay inantaasi dugsi umay aadin luuqadda carabiga waa garta oo sidee ku barata markaa sheekada xaafada- berigaas xaafadaha looga hadla talo xaafada looga hadla afka carooga ku yaala borow Way, sheeko aada u xiisa leh inaan taas berigaa ii sheegtay Mhm, waxay igu tidhi waxay aada u daawan jirtay t v-ga waa gartay marka musalsalada ay filim kartuunka gaar ahaan filim kartuunka ay aada u daawan jirto carabta ka barata aad iyo aad haddaan gartay deedna buug arraja ama yididiilada ka hadlaya yaa qortay ayay xilligaas qortay Een, ismaaciil oo aan ku raaciyay inta badan hadda dalkan maraykanka markaad u fiirsato oo kale caruurta ilaa iyo shan sano ama afar sano ay ka gaaraan iskuul ma tagaan oo guryahay joogaan laakiin inta badan waxay aad u daawadaan telefishinada haddana afkii ingiriiska waddankan looga hadlaya qof waliba way ka badiyaan marka waxay yidhaahdaan macalinka guriga fadhiya aad iyo aad marka macalin aad baa guriga u fadhiistay gabadhaas macalin baa guriga fadhiistay marka sidoo kale marka waxaa jira ururo isu abaabula inay haddaba dhallinyarada wax qorta intay mideeyaan ay dhiirigeliyaan tusaale ahaan ururka adka oo kale ka mid ah marka ayaanle cabdiraxmaan waa guddoomiyaha ururka adka oo loo soo gaabiyay akademiyadda horumarinta cilmiga iyo caqliga ee dhiirigelinta dhallinyarada Wow.
marka wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraystay oo tusaale ahaan wuxuu ku weydiiyey dhallinyarada iyo buwaagta ay qoraan iyo weliba een, buwaag lagu soo bandhigay wadamada dibadda Ee, waxay ka shaqaysaa akaademiyadda horumarinta cilmiga iyo caqliga ee marka magaceega lasoo gaabiyo adkow kor u qaadidda hal-abuurka qoraalka akhriska ururinta kaydinta dhaqanka hiddaha iyo taariikhda ee, ummadda soomaaliyeed iyadoo loo marayo baraarujinta wacyigelinta dhaqandhigaalka hal-abuurka dhiirigelinta akhristayaasha qoraayada iyo qaninleyda ee, fagaarka hadalka tayeynta iyo kor u qaadidda dhiirigelinta Ee, bulshada awdal iyo salal iyo guud ahaanba somalilan waxay qabataa oo inay dha- dhalinyarta dhiirigeliso ee, dhalinyarta waxqora nin walba hibadiisa ayay usoo bandhigtaa dhaqankeennii suubanaa iyo taariikhdeennii dadkii maxaanku dhaha taariikhda lahaa inaan kaydinno Ee, wixii la qoraa quruma hadhay waa kii cabdisinimo lahaa allah u naxariiste markaa taaban ka shaqaynaa inta badan een, maadaama aad dhiirigelisaan qoraalka hal abuurka iyo maaragtay qaninleyda iyo fagaaraka hadalka waxaa nagu maqaalaha in dhowaan lagu soo bandhigay magaalada qaahira buug ay qoreen akademiyadiinan adkow dhallinyar ka midihii sidee buugtaasi ku gaadhay qaahira maxayse ahaayeen buugta la qoray yaase idinka caawiyey waxaa buugtaas ee, waxaa qoray dhalinyar ee, gobolada awdalka soo jeeda ee, qoraayadoodu ee, xaggan baan kugu tirin doonaa laakiin marka ugu horeysa waxaan information kaa siin doonaa ee, maxaanku dhahaa ciddii nidaamkan iyo maxaanku dhaha barasiskan iyo fikirkan lahayd Ee, waxaan xaggan ha- uga mahadnaqayaa ee, walaashay hodan maxamed nuur faahiye oo lahayd fikirka buugagta dhallinyarada qoraayada suugaaneed ee reer awdal ay qoreen lagu soo bandhigo ee, buugagta caalamiga ee qaahira ee, qaahira international book fair waa alle mahadii waxaan u mahad celinayaa cid walboo kaalin muhiima ka qaadatay oo ay ugu horeyso hodan nuur iyo cabdi xakiim amare annaka dhallinyar ahaan iyo akaademiyadda ay la soo xidhiidheen oo u gudbiyey eh, maxaanku dhahaa ciddii eh, qoraayada ahayd ee gobolka awdal ka tirsanayd Eh, waxaana ka mid ahaa buugagtaas sideed baan xaggan ku hayaa waa dambasane oo laga qoray abwaan cumar oo jaamac samatar oo uu qoray xasan nuux suldaan kayd Eh, xadaaradii adal een, oo uu qoray shucayb cabdi aw jibriil ee, ma hubtaa hamigaaga een, oo ay- oo ay qor- ee, oo uu qoray farxaan maxamed shirdoon abwaan shirdoon milgadhowr oo uu qoray agaasimaha akaademiyadda abwaan dhimbiil mustafe een, barkhad dhimbiil een, gabadh yar oo da-yar oo ay qortay een, marwo xaamud een, ibraahim garo intaanad guursan ee, waxaa qortay sacaado cumar cabdilaahi ee, naqsoor Ee, waxaa qoray maxamed saalax abwaan maare xog ogaal oo uu qoray een, qoraaga da-da yar cabdifataax mire nuur Een, waxaa lagu soo bandhigay qaahira international book fair waa guul u soo hooyatay een, gobolka awdal Een, somalilan een, u- ee, maxaanku dhahaa waxaa ka qayb qaadatay gobolka awdal in qaahiro lagu soo bandhigo somalilan gobolka keliya intee kaga jiray ee, qaahira international book fair wuxuu ahaa gobolka awdal Een, taasna waa guul u soo hoyatay een, maxaanku dhahaa qoraayadii een, iyo maxaanku dhahaa akhristayaashii iyo cid walba oo gacan muhiima ka geysatay een, iyo v o dan aada ugu mahadnaqayo oo maanta barnaamijka qiimaha leh een, maxaanku dhahaa een, waraysi iyo xog ogaal arrintaa naga waraysanaysataan waxaan ku weydiiyey buugtan sideedda buug ee ay sideedda qora ay kala qoreen ma waxay ku qoreen afka carabiga mise waxay ku qoreen afka ingiriiska mise af soomaali ayay ku qornaayeen sideedaa buugeen kuu sheegay een, hal uunbaa carabi ahaa inta kale afkeenii soomaaligii ayaa lagu wada qoray waxaa ka mid ah taariikhdii ama abwaankeenii weynaa abwaan cumar awjaamac oo laga keediyey suugaantiisii maxaanku idhahaa xasan xasan nuux afka carabiga lagu qoray ku ahaa afka carabiga lagu qoray ee ka mid a sideedaa buug waxa waxa uu ka mid ahaa waxaa qortay marwe xaamud jamalul xamlatul jamiil buu ahaa marka gabadhaasi ma afka carabiga dibadday ku soo baratay oo waxa weeyaan ardayd qurbaha ku dhalatay mise waxa weeyaan halkan unbay ku baratay Een, xaggan bay ku baratay waa gabardha ayara waa shan iyo toban jir hadda Een, waxay buugga bilowday iyadoo saddex iyo toban jira alxamdulilah maanta laba laba sana u kordhay oo shan iyo toban jir bay noqotay Een, maxaan ku dhahaa u boormay ku dhalatay ku barbaartay wax ku baratay Een, waana weli secondary bay bilow u tahay Een, marka mar waa la idhahaa Een, waa waa dhalinyarta Een, hibada ilaahay uu siiyey taalantiga marka waxaan jecel lahay cid walbe oo ilaahay hibe siiyey waa inay maxaanku dhahaa hibadooda soo bandhigaan sidaa dhalinyarta xagga aan ka akhriyo oo dhan ay la soo xidhiidhaan akaademiyadda adkow ee xurintoodu tahay boorama marka cid walba oo maxaanku dhahaa in laga caawiyo ama maxaanku dhahaa loo soo bandhigo internationalada adduunka bogfeerada lagu soo bandhigayo Een, waxaan jeclaan lahay inay la soo xidhiidhaan akaademiyadda adkow ayaale cabdiraxmaan ibraahim oo u waramayey idaacadda v o a haashim sheekh cumar good v o a boorema
weli waxaad la socotaana barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciil maxamed noo xiga ah maxaa noo xiga baati de waad garanaysaa caasha waxay noo xiga hay waxa weeye xilligii majaajilaynu haynaa waa gartay weliba maalmahan soo socdoo dhan ha arrinta kale xiisaa leh waxa weye dhegeystayaashu way qosli doonaan aad iyo aad maxay ku qoslayeen talo waxyaabo badan oo ay ka helayaan aada uga helayaan weliba qaybtii reeda markii ugu horreysay barnaamijka markaanu furayna aanu maqashiinay Een, inta badan ismaaciil waxyaabaha dadkay aadka ugu qoslaan waxaa ka mid a sheekooyinka een, markay toos toosan yihiin oo kale dadku aad uma galaan Haye.
laakiin marka la yaro duduwo oo qaab kale loo sheeg sheego sida abwaandhoodaan laga sheegi jiray wuxuu yidhi markaan gabayada si toosa markaan u tiriyo haye dadku ima garanayaan Haye.
laakiin markaan jacburka ka dhigo Ha.
dadku aaday u fahmayaan dadku waxaad moodaa dhinacaa kale ee tan kale waad la qabsatay Ha.
waxa dadku waxay la yaabaan ama soo jiita ama dareenkaaga soo jiidin waxa weeye wax wixii ka duwan markaad aragtid waa gartay haddad laakiin wixii tooska ahaa maalin walba aragtid waa la isla wada yaqaantaas maskaxdii laftigeeda la marka waa qabsatay wax cusub keen wax cusubkeen waa gartee marka cabdiqani maxamed cabdulaahi waxa uu ku magac dheer yahay isku filan waa majaajiliste waxa uu ku nool yahay magaalada hargeysa Een, wuxuu nala wadaagayaa bal qaar ka mida sheekooyin xiise leh oo isaga soo food saaray wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdiraxkiin maxamuud shirwac ayuu u waramay ayaan wada dhegeysan cabdiqani waxaad ka mid tahay een, ee, dad badan een, dhinaca majaajilada iyo weliba sugaanta sameeya Een, dhalinyar baa tahay dhalinyaradana waad ku dhex jirtaa Een, qisooyin kale waxaa jira iyagana aad dhalinyarada ka samaysay oo gaar ahaan dhalinyarada inta badan moobeylada een, ee, meelaha u istaaga iyo weliba kuwa dadka ka qaata maxay tahay qisaas maxay ku tahay Een, horta cabdixakiinow een, imika badanaa waxaa kasoo badan wadankii baa la dhahaa qaad Een, waxaa jirta dhalinyaro badan oo ciyaal iskuul ah oo badankooda maaha laakiin qaar ka mid ah waxaa jirta in ay qaadkii bilaabaan deeta waa arday mana shaqeeyaan qaadkii wuxuu yeelanaya wax la dhaahdo dee balwed buu noqonaya oo hadduu magaranaysaay uu waayo waxay u yaqaanaan u imanayo habeennimadii oo aanay ka seexanay wax la dhaha dubaab oo kale iyo ayuu aan garan maaye wax noocaas ah marka hadda ilaa ay qayli waa ilaa ay qaylinaan ma ma joogaan marka waxay bilaabayaan tuugnimo inay moobiladii oo kale inay magaranaysaay
marka waxay ku bedelaan oo jaadkii ku helaan bay samaynayaan ah waxay ku qaylaan bay daanayaan marka moobiladii badanaa ay magaranaysaay ka qaadayaan dadkii magaranaysaa waaweynaa amba hablihii amba magaranaysaay wax noocaas ah marka sheeko yar anaa iska sameeyey Een, waxaan magaranaysaay oon heysna waan ka bedelay oo waxaan idhi een, anigu maalin maalmaha ka mid a magaranaysaa suuqa marayaan dee magaranaysaa qaadkii waan waayey deeto waxaa igu kalifaysaa inaan moobil qaato deeto marka adaa adaa iska matalaya anaa iska matelay deeto inantii baan mobil inan meel marayso qof la hadlaysa baan inantii mobilkii waan kala boodaya deeto sidii baan ku qaylaya deeto anoo murqaamay baan hees qaadaya ma garanaysaa maxay odhanaysaa markaasi
fiidka weer ma daayo lararan mobil fiican ma waayo ina fooda casaysay faraheedan ka booba furayaasha murqaanka lararan maba waayo fuluusta koleyga ina faraasna degdeg baan ku fadhiistaa halkaasay baraysaa la la la la la natiisa waa heesta aad ka weyneyd En, marka waxay ka turjumaysaa in dhalinyaradii intuu maraya marxaladdu maraya ee weliba de suu moobilkii u dafayo ee waadhato lagu qaylayo kolay u tagayo uu lacagta uga qaadanayo En, marka maxay ka turjumaysaa heestani halkaa waxay ka turjumaysaa dee en, garanaysaa moobilkii markuu soo qaato waxay ku imanaysaa horta iminka ma- ma fikirayo qaadku ka fikiraya markuu murqaamo uu kaco ayuu oo xasuusanaya nati nin bilay boolis bilay ma garanaysaa ha marka hore uu faanaya wuxuu oranaya bal u yeedha askarto sokiraysa salmaa khan buu oranaya uu faanayaaba oo ilaa hata hore waa lasoo kiraysanaya hindiga salmaan khan yacni dee ma baqay cidna kama baqayaan ma garatay cidna kama baqay laakiin markuu marqaamo buu warwarayaa markuu murqaamo ayo magaranaysaa dee uu qaadkii dhammaysto uu tufo buu oran nin maxaa kugu watay ha waalidkii baa loo imanaya ilo lama waa la garanaya cid garata la waayi maayo ma garatay waxaa laga yaabaa inanta inay jaarkiisa tahay jaarkiisa inanta jaarka u tahay marka hadda halkaas hadhow buu walaacaya marka qofku magaranaysaa halkaasuu ka walaacaya oo halkaas annaga aan ka walaacaya oran nin maxaa kugu watay nin maxaasan iminka bi haddii lagu xidho marka waa lagu xidhaya waxbarashadaadii magaranaysaa mustaqbalkaagii iyo magaranaysaa dee aan magarata waxaad ku fikiraysa o dhani mushakilad bay ku imanaysaa oo magaranaysaa halkaasaad markaa aad ka dhex talaysaad ku biiraysaa kuwa aan bila- bila- bilaa mustaqbalkaa baad ku biiraysaa shalay dambe waa shay xaraana baan maqli jiray marka hore ile waxbaa wada haye marqaan baa haya Haye.
een, qaadiraa haysa Haye.
qaadkaas baan indho kale labale marka dambena waa la shallaynaya aad iyo aad aad iyo aad kaasi waxaa cabdiqaani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer isku filan marka isku filan waxaa loogu bixiyey keligiiba ama jaajilooyinka oo dhan wada matela isagaa muusigii samaysanaya isagaa isagaa wixiisa ah, heesaaye isagaa heesay cid kale uma baahna oo la- la jisha waa sheequl kulli waa sheekal kulli markaa caashay waxay naga xasuusan dhegeystayaashan u sheegaynaa maalmaha berri iyo saa dambeba qaybo kale inaynu qaybo kaloo xiisale u hayno oo aad tahay cabdixakiin maxamuud shirwac wariyaha v o a magaalada hargeysa ayay kulmeen aad ayay labadaba u mahadsan yihin ismaaciil oo dee waa heesta waatuu soo qaatay een, laxankii heesta cabdi tahliil ee onkod haye oo laxankiina saaro ereyada ku marka bedela heesta bal xasuusi caashay
onkad roobku ma daayo Haye.
arnataha ma daayo codkii lagu qaadayo ismaaciil oo halkan ma yaala laakiin fanaanka cabdi tahliil codkiisa aanu ku wada dhegeysano
nabsihayga amahan
waaw heesti cabdihaji wuu naga tumay sooma aad iyo aad iyadoo aad iyo- weliba kabanoo dee kabanku dadku aad buu ugu siqaa aad iyo aad aad iyo aad welibana hees qiiro leh oo xagga dambe markaad eegto wax badan sheegaysa aad u sheegaysa aboor la iskama baajuu yiri waa runtii socodka cabditahliil warsame ayaanu ku dhegaysanayna heestaasi onkood ah weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa jam waa axmed cali sheekh oo inoo hayo xubintii cayaaraha ee maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii cayaaraha haddii aynu ku bilaabno koobka horyaalada yurub oo dib u bilowday xalay kooxda chelsia ayaa waxa ay guuldarro ka soo qaadatay magaalada baris halkaas oo ay kula cayaartay kooxda baris saint german ee dalka faransiiska ciyaartaas waxa ay ku idlaatay laba gool iyo gool oo kooxda baris ay ku adkaatay goolkii ugu horreeyey ciyaarta waxaa dhaliyay ciyaaryahan zalatan ibrahimovic hase yeeshee daqiiqada yar kadib un waxaa goolka barbadhaca chelsea u keenay ciyaaryahan jan abi michael daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartan ciyaaryahan edison cavani ayaa goolkii guusha waxa u saxiixay kooxda baris kubad qurux badan oo uu soo qaaday ciyaaryahan anhel dimaria ayuu edison cavani shabaqa ku hubsaday macallinka chelsea guusi dink ayaa rumaysan in kooxdiisa weli ay rajo ka leedahay inay u soo gudubto wareegga siddeedaad ee koobka horyaalada yurub waxa uu yidhi dabcan guuldarradu marnaba ma ahan wax wanaagsan hase yeeshee waa inaad ku fakartaa in cayaarahan ay yihiin laba kulan muhiimadduna waxa ay tahay in aynu guul ku soo dhalinnay garoonka kooxda baris saint german ciyaarta xigta waxay ka dhici doontaa garoonka savon bridge ee kooxda chelsea ee magaalada london kulamadii kale ee dhacana kooxda banfika ayaa gool iyo eber waxay kaga adkaatay naadiga zinet san petersburg ee dalka ruushka daqiiqadii sagaashanaad ayay goolka guusha heshay kooxda banfika waxaa sidoo kale dhici doona kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub caawa kooxda gent waxa ay marti gelin doontaa naadiga wolfsburg naadiga real madridna waxay u safri doontaa magaalada roma halkaas oo ay kula ciyaari doonto kooxda es roma waa sanadkii sagaaliyo tobanaad oo xidhiidh ah oo naadiga real madrid ay u soo gudbayso wareegga lix iyo tobanaad ee koobka horyaalada yurub waana rikoor cusub oo koobkan ay u dhigtay dhinaca kalena kooxda roma waa markii ugu horreysay oo ay u soo gudubto wareegga isreebreebka ee koobkan waxaana ay markii ugu dambeysay sidan samaysay sanadii laba kun iyo toban ilaa laba kun kow iyo toban kooxda roma waxa ay ku dhammaysatay kaalinta labaad ee gruubkooda oo kooxda barcelona sidoo kale ay ku jirtay waxaa laga dheliyey ilaa lix iyo toban gool si kasta oo ay ahaatana waa ay u soo gudubtay wareegga xiga naadiga real madrid waxay adkaatay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey oo kooxda rooma ay kula cayaartay garoonkeeda ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada yurub waxaana laga adkaaday oo keliya mar qura sidoo kale real madrid marnaba kuma ay guuldarraysan inay gool ka dhaliso kooxda es roma ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa waxa uu goolkiisii ugu horreeyey ee koobkan uu ka dhaliyo uu ka dhaliyey kooxda roma sannaddii laba kun iyo toddoba bishii abril markaasi oo uu ka tirsanaa kooxda manchester united dhinaca kale ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa waxa uu xalay ka cadhooday shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada rome kadib markii wax laga weydiiyey saddex ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda barcelona oo ah luis suarez neymar iyo lionel messi ciyaaryahankan real madrid u cayaara ayaa waxaa wax laga weydiiyey sababta keentay in leonel messi neymar iyo luis suarez ay ka goolal bataan isaga karim benzema iyo bel hase yeeshee cristiano ronaldo ayaa waxa uu ugu jawaabay wariyihii weydiinayay arrintaasi taasi adiga ayay kula tahay markii aan u ciyaarayay kooxda manchester united waxaa la ciyaaray ciyaaryahanno ay ka mid yihiin paul scoles brian giggs iyo rio ferdinand weligeena ma odhan wax ka badan subax wanaagsan ama habeen wanaagsan sidaas oo ay tahana manchester united waxa ay ahayd koox ay adag tahay in laga adkaado ma ahan micnuhu in aynu isdhunkanno ama aynu xabadka isa saarno ama aynu casho isku raacno aniga beel iyo benzema ama aan ku casuumo gurigayga muhiimaddu waxa ay tahay in aynu isku fahanno garoonka sidaas ayaynu ku gaari karnaa guul ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey goolkii messi uu u baasay ciyaaryahan luis suarez oo ahaa rigoore waxaana uu yidhi waan ogahay sababta messi uu sidaas u sameeyey hase yeeshee ma doonayo inaan arrintaasi ka hadlo ciyaaryahan cristiano ronaldo krim benzema iyo gareth bale ayaa waxa ay laba iyo labaatan gool sanadkan ka dambeeyaan luis suarez neymar iyo lionel messi marka la eego goolasha ay dhaliyeen ugu dambayntiina kooxda barcelona ayaa waxay caawa ciyaari doontaa kulan ka tirsan horyaalka dalka sbain waxaana ay u safri doontaa kooxda sporting gayon ciyaartan ayaa ah ciyaar u harsaneyd kooxda barcelona haddii ay adkaato waxa ay horyaalka ku hogaamin doontaa lix dhibcood oo ay ka sarmari doonto kooxda atletico madrid waxaana ay sidoo kale toddoba dhibcood ka sarmari doontaa kooxda real madrid xubintii ciyaarahana waa nageyntaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga v caasha haye maxaa inoo xiga kolleyba dambe dhegeystayaasha barnaamijyadii waan usoo gudbinay mar haddii ciyaarihii inaan soo gaarsiinay waa hees dabacsanoo dhegahooda kasii sharqanta ayaan jeclahay inaan markana dhegahooda gaarsiino waa dahab la moodiyey kinsi iyo xarago
nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye maxaan ku doonay daraato daraato daraato daraato maxaan ku doonay
codadkaasi macaani labada fanaan kinsi iyo xarago ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maanta waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idma galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.